waxa uu noqday mid magaciisu aad looga yaqaano guud ahaan geyiga ay dadka afka soomaaliga ku hadlaa degaan islamarkaana noqday dhaxalka la isku hoga tusaaleeyo mar kasta oo arrimo jacayl lasoo qaado waa shakhsigii koowaad ee sida taariikhdu warisay dalkeenna iyo mandaqadaba u godgalay jacayl uu u qaaday mid ka mid ah hablihii gayaankiisa ahaa waa halhays iyo ababshaha dhallaanka waa cilmi ismaaciil liibaan oo ku magac dheeraa boodhari allah u naxariistee suuganaan la koobayn ayaa ku soo aroorta qisadiisa dhinacyo badan ayaa laga eegaa jacaylkii uu dartii luxudka u galay ku fogaan mayna dhegayste waxaan qormadan ku soo qaadan doonaa abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi iyo sheeko xiise badan oo kala kulantay xeebta batallaale ee magaalada berbera oo ah bogcadda uu ku aasan yahay boodheri sannaduhu waa sannadihii toddobaatanaadkii oo talow maxay tahay aan idiin kala waxaana ninkii ugu horreeyey soomaaliyada u dhintay jacayl ama waxaan caashaqa la yidhaahdo laba kaleo laba kale oo lamaanaana waa lagu daraayo waxay yidhahdaa taariikhdoodu tahay oo loodhan jiray anigu kuleasaa magacyada maqlayn muleyaa iyo iyo ama xuseen ama anigu meecaad baaba yaabaan u maqlayn muleyaa iyo meecaad laba qof oo isu naf isu nafsaxay oo aan iyaga qudhooda filayo ilaa haddadan inaan been laysla dhigin maxay sheekadoodu ahayd cidi berbera ayuu ku aasan yahay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii ayaanu tagnay magaalada berbera waa la dhammaa ama heesaga ragga ah ee caanka ah oo dhami meesha way marayeen allahu naxariistay maxamed boogaa marayey axmed boogaa marayey dararo malaa marayey shimbir baa marayey faysal baa marayey cabdikays baa marayey maxamed warsame kaasaalin in la yidhaahdo ayaa marayey anaa marayey gabadh la yidhaahdo saare siyaad ayaa meesha maraysay koox maga waktigaa la abuuray magaceeda lo odhan jiray barkad cas oo magaceedu uu kasoo jeedo ninkii abwaanka ahaa la odhan jiray berigii hore dalaayacas dalaaya unaxariis markaa goor galabnimo aanu berbera tagnay dabeedna hudheel baanu ku tegnay rag baa magaalada iska galay magaaladiina raggaas waxay usii dhiibtay ama waxaa sheekada meesha dibahayd ma jeceshiin inaanu idinsoo tusno xabaasha boodari xabaashii boodari bay tageen waxaa ku jiray isnanin la odhan jiray cabdiraxmaan xasan oo heesi jiray mataqaani cabdiraxmaan xasan waa maqasheen soo ilaaha u naxariisto ah cabdiraxmaan dabeedna rag baa tegay xabaashii boondari anigu maanahay raggii tegay hodelkan joogay laakiin ragga meesha tegay waxaa kamid ahaa cabdikays baa kamid ahaa maxamed maxamed moogaa allah u naxariiste kamid ahaa axmed moogaa kamid ahaa faysal baa kamid ahaa dabeedna xabaashii markay tageen way soo noqdeen dabeetna hodelkii bay yimaadeen runtii iyagoo aada u murugaysan aan idhaahdo maraan kala taban hubaa in xataa qaarkood ay ooyayeen dabeedna waxaan weydiiyey maxaa idinku dha waxa waxaan soo aragna xabaashii boodari markay saa yidhahda waxa igu dhalatayna inaan soo arko had waqtigaa habeen bay ahayd hadii alla ka dhigo subaxnimada subaxdii rag baanu israacnay cabdiqays baa ku jiray rag baanu israacnay cabdiraxmaan xasan baa ku jiray xabaashi baanu dultagnay hoor kulul bay ahayd berberi wuxuu ku aasayay batallaale waa meel xeeba oo aan geedkan buucda la yidhahdo mooyaane aan dhir kale lahayn aadna runtii u kulul faatixadaa loo maray markii faatixada loo marayna waxaa nalagu yidhi malaa mar haddii maanta xabaashiisii la dul yimi wax intaa dhaafsiisan ayaa malaa loo baahanyay waxay yidhahdeen waa wakti kulul gabayada markaa badi baanu tirinaynana waxaanu la doonanaa fadhi iyo jaad runtii markaynu waxba ma odhan karee galabta markaynu qayilayno ayaynu waxaynu odhanayno odhanayno marka waxaan idhi waxaa kasii mudan waxaa xabaasha dusheeda laga yidhaahdo oon ku adkaystay runtii waxay marka ani wax kastaba aan idhaahdee mar haddaan xabaashii maanta dul joogo waxa xabaashi xabaashii dusheeda laga yidhahdo unbaa ayunbaa qiimo leh idaaya baan ku yidhi way iga yidhahdeen way dhaqaaqeen oo geedii dhow aan u malayn inuu ku dhac yahay iyay fadhiistay waxay halkan kugu sugayna marka anigu xabaashii baan madaxa kaga fadhiistay waxbaan raadiyey umana aanu baranin waktiyadaas oo kale iyo halkaas oo kale wax lagu tiriyo runtii malaa waxay tijaabadii koogaad ee sidaa u dhacda intii hore markaan fadhiyo waxay haddaba anagu sugi kari mayne waan iska sii soconnay markaad soo dhamayso magaaladii noogu kaalay way igaan way tageen cabaar markay sii socdeen bay haddana isqabteen raggii maanta wada noolyahay ayay isqabteen waxay weli manka haddaynu xabaasha dusheeda kaga tagno miyaynu garan karaa waxa dhici karaa marka waxay isku soo qanciyeen bal inay igu soo noqdaan way isku dayen xataa inay sirtabaan oo yidhahdaan ninkan ilaah baa kulahaa waa shee ka dhacday haad ilaahay ka dhigo maaragtay yani inay maratay bal marka ay igu qanciyaan inaanu israacno meesha ka tago waayo waxay aada maaragtay uga yidi diila xumaayeen in halkan oo kale iyo waktigan oo kale wax la odhan karo laakiin waxaan aada isugu dayey afar baydna ha noqotee inaan xabaashaa dusheeda wax ka idhaahdo kadibna heesta yare kooban ayaa muddadii dhowrka saacadood ahayd ee dilaa karo meesha kulba aada uga dhacayay oo waaban ku qooyayay muddadii dhowrka saacadood aan meesha fadhiyey heestan kooban ayaan helay waxay ahayd boqorkay huqiyo ciil hagardaama lumisow hadimada kalgacal kale cilmigii u hoydow heesaha baroorta ah halqabsiga jacaylko hambaliye salaariyo hiba iga guddoomow kullay waan hubaayo hawlii adduunyada heshay aayahoodii hal yar aan ku tooydee jannadii ma huruudaa hadhqabow ma jiiftaa hoobaan ma gurataa habla xuural caynisow kuma heesaan waxa aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan wadka lama huraayee reer soo hayaamiyo hayo raran ma kulanteen hor ilaahay adigiyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal yani intaan xabaasha tegin todobaatankiibaa ilaahay naxariistii jannaha ka warabay hodana ay ku dhimatay aan idhaahdo malaa toddobiiyo lixdankiiba dama sideed iyo lixdankiibay ku dhimatay xamar marka xamar baan waktigaa joogno marka anigu aaskii kamaan qayb gelin laakiin waxaa la ii sheegay maalintii inay inay hodan dhimatay malaa meeshay ku dhimatay gurigii aan markaa deganaa kamaba fogeyn markaas su-aasha aan weydiinayaa le reer soo hayaamiyo hayi raran ma kulanteen waxa weeyaan uun hodan waan geerideydii ogaa baan leeyahay xaggaa ma ku kulanteen dadkan lama huraaye reer soo hayaamiyo hayi raran ma kulanteen hor ilaahay adiga iyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal bal maxaan haweenkiiyo dumar ugu hiloobaa ama kula heshiiyaa ugu hagar la-aadaa sawtay hirbeeniyo ku tusteen hillaacee hogolaan biyo lahayn hanfi kuu aroorsheen hirwo kuu garaaceen hungo kuugu baaqeen sawtay ku hawleen ku jareen halbowlaha haadaan ku koriyeen hore kuugu riixeen hogga kuu dabooleen hoos kuugu tuureen sawtay ku heereen ku jareen halbowlaha hindhilaha ku saareen gudcur kuu hillaabeen ku dhigeen habaaskee cidla kaaga hoydeen horarkiiyo waraabuhu hilbahaaga jiiteen haadda iyo xuunshadu hambadaada feenteen waxaan ugu hamranayaa hooyaa ka dhalato naaskii habreed baa iga hiilinaye walle hawlahan galo iyo heegantaan digo dumar lama haweysteen ragba ma hungureeyeen hanti lagama dhiibeen guri laguma hoysteen hadalla lama yeesheen
hadal walwaalidka hadday howlyaran idila tahay aniga wayhooge heblamakaa tidaahdambawa soo ibanaya abtirsiya kulamin dashta keenaya bagwani kinaareensarin geedoo marinaya intii aad hurdada uga socday dama aad ku diiday midii aad jawaan qabowna aday garabka eegaysay midii nabarkan ku geysatay hal isdabugaaday galabkaba hadii ay kaa tagtay gacanta kaa tagtay lacagtay hadii ay kaa tagtay gacanta kaa tagtay haddaad dhimatay geerigu marbay noloshadan tahay mitay kuntakaduu haysata haygunuucayde abtashuwa kunanina cishka keenaya dagwaaniki marinsanin geedoo marinaya waxbana cabkan how sacada tuli boolka ku sidaaye kasa noqon faraariyo mugan wankusugayaade abtarshuwa kunamina ceshka keenaya dagwaani kimaaye sarin geedoo maarinaya haddi qurux la daawado inuu cadmi ku qancaayo ama inuu wax qabanaysa oo lagu qaboobayo aniguba qadaan soo arkiyo maaranti mudane hablayo halkii qowmanayn baaci qabatayne qalbigan kufsiinayeba raciga fiikeene xusuusta yaryarywaxa nagu qalbaysaane inaan eebahaydin baryalakiile ausan gustay ama aad gurtii akhiriyo geeriga baji gardariye maxaanina cabdiyey kaaga go'i ilaaye abtarsiwa kunamine cishku keenaya dagwaani kumareesan geegoo marinaya
intii markaan dhameeyey baan qoladii u yeedho geedkii hoos fadhido waxaan de haddaba waa waajibe aynu ka dul akrino xabaash oo xabaash baanu ka dul akrinayo kadibna waanu isa isi soo raacno berberaanu ka nibiyo waxaanu burco dabeedna waxaa bal heestii qola reer burco oo maalintaa noo tugo nala fadhiday baa layidhi bal heestii yaa yidhi heestii noo tiriyo waanu tiriyo markaa markii aan tiriyo waxaa yidhi de balaha dira waxaa fiicnaan lahayd haddii aad cilmi goodhari heestaa dushi xabaashiisa dushe aad xabaasha dusheedii ka tirisay malaha inuu isaguna wax kusoo yidhaahdo ayaa qurux badnaan lahayd soogaanta sida loo wadaagaa waa sidaa maogtahay oo had iyo goor dadku qaybtooda ay ku leeyihiin oo iyadaa wax badan dhaliya maogtay matalan heestan jawaabtii cilmi goondhari anigu saasay igaga ekayd laakiin galabtii fadhigii ayaa raggii fadhiyay yidhahdeen ay yani heleen iyagu maaragtay ay yidhahdeen mala waxaa ficnaan lahayd inuu isaguna soo joogaan dabeedna waan qaatay taladaas dabeedna heestan kale ee kooban oo cilmi uu ku soo hadlay ayaa dhalatay marka waxaan ka horreysiiyey ilaa dadku mar haddaanay ta hore maqlin si ay u ogaadaan inaan anigu xabaasha tegay ayaan halkan hordhac intaan u cilmi hadlin aniga horta hordhac ayaan u samaynaya cilmi sow hoggiisii hindisuhu imuu geyn hambaliya salaadiyo heesow umaan dirin halka uu ku nool yahay hanti wuxuu guddoontay hor ilaahay ugu tegay hubisow ismaan odhan hodan sow ma weydiin sow waa nin hoyooyfka taar la haysee kama helin jawaabtii xalay fiidhoraadkii sow haatufkiisii hudhudkii uu soo diray gacan haadiskiisii kama halacsan sheedo hurin bay la socotee kama hadhin barbaartii markaa hujubkii soo diray baan raacay sowmaan horgelin oo hay haata maangeyin dabeedna haybtii haye kow ma aan odhan wuxuu yidhi halyeygii ama haadda soo faray ku bilaabay heestii ninkan ila hadlaaye ii soo hiloobee hawdkiiyo xabaalaha hiilkaygu keenee hogga iiga yeedhee hambalyada isiiyo hawraarta luuqdiyo habdhaceeda maansada adigaa higaajiya anigana wariga waxaa hawli joogtaa ama lagu haraadaa hanad lagu cidhiidhiyaa hanti lagu gumaystaa dumar hoodo leeyahay ragga hoos u eegaan hoogtada adduunye qofka samir hambaystaa godka kuma hungoobee ifka hadimadiisiyo dhibtu way horrayso mahuraantan aakhiro anigaa ku haysto hogol bay kor joogto onkod iyo hilaacbaa dusha iga hadheeyo hara aan gurayn baan darayaa hadhuubko hoobaan bislaataan habaqli i dhex jooga ishu halaacsanaysaa guri hoos qaboobay halabtaydu taallaa nafta waxaan u habayaa sida hooyo wiilkii naartaa horaadka iyo haareedka siiso haareedka siisiyo mirig hootanuugo hodan iyo jacaylkeed dani igama hayso habla xuural caynaan haasaawiyaayo huwanahay taftoodoo lagu yidhi u heeso hugunkaad maqlaysiiyo hoobaydu waa geel igu soo hormarayo hawl bay sugaysay haye nabad walaalo markaa geela soo hormaraya waa xuralcaynkii fari waxaad aragtay ninkaa malaa intii dadka loogu talagalay inka badan baa isaga la siiyo ya markaa taasuu ku haftay
Yeah.